إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka iyaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah meydadka macawiisleyda xarakada shabaabul mujaahidiin kulaysay magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray dhismo qarsoodi ahaa oo shalay weerar lagu qaaday qaar ka mid ah naftaduurayaashii weerarka ku qaaday gurigii lagu daweynayay maleeshaadkii macawiisleyda ayaa ka warbixiyey toogashada ay halkaas ka geysteen iyo xog kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro ku qaaday saldhigyo ciidamada kenya ku leeyihiin deegaano ka tirsan dhulka n f d loogu yeero oo ay soomaalida leedahay shan iyo labaatan ka tirsan maleeshiyada bangaraaf ee uu maraykanku ku ugaarto ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka muduga odayaasha gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey weerarkii shalay lagu dhaawac tiray maleeshiyaadkii macwiisleeda ee ciidamada mujaahidiinta ku soo dhaawaceen gobolka hiiraan wadayaasha mootobajaajka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwanna way ku qabaan askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada muqdisho hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan ka soo saaray duulaanka saliibiga ah oo ay shisheeyaha iyo dabadhilifyadooda ku soo qaadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan labiyo labaatanka bisha labaad ee labada kun saddex iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan meydadka macawiisleyda xarakada shabaabul mujaahidiin kulaysay magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray dhismo qarsoodi ahaa oo shalay weerar lagu qaaday warkaasi wararkii ugu dambeeyey weerarkii shalay halkaas ka dhacay iyo qaar ka mid a naftooda horeyaashii weerarka ku qaaday halkaas oo soo hadlay waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac murugo iyo walaac badan ayaa saaka ka jira dhismo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho halkaas oo shalay xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerar ku qaaday ka oo xala saqdii dhexe soo gaaray ayna kulaysay mooryaan aad u tiro badan oo ka tirsanaa macawisleyda gobolka hiiraan mooryaantan iyo ciidamadii ilaalinaya ayaa dhegta dhiigga loo daray iyadoo sidoo kalena qaar laga laayay ciidamadii inay weerarka soo afjaraan loogu talagalay ee dowladda federaalka ah ehelada mooryaanta macawisleyda oo ilmeynaya ayaa goobta buuxa waxaana la kala risaynaya meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo fara badan ayaa goobta jooga kuwa oo ka cabsi qaba in weerar kale uu dhaco xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan ay shalay galab soo saartay waxay ku sheegtay in in ka badan toddobaatan ka mid a macawisleyda gobolka hiiraan oo dagaalada gobolka ka dhacay ee ku dhaawacmay ay ku dishay magaalada muqdisho kuwaasoo ay sheegtay in ay ugu gashay dhismo qarsoodi ah oo ku yaala magaalada muqdisho halkaa oo lagu baxnaaninayay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus ayaa waxa ay baahisay codadka rag inqimaasiyiin ah oo gudaha u galay dhismaha qarsoodiga ahaa kadib qaraxa gidaarka lagu dhuftay ragga ayaa xilligaa waxay ku howlanayeen laynta mooryaanta macawisleyda ee horey loogu soo dhaawacay dagaalada ka dhacay bariga gobolka hiiraan mid ka mid a inqimaasiyiinta ayaa idaacadda waxa uu sheegay in qolka uu dhufayska kaga jira markaa ay yaalaan midadka laba iyo labaatan ka mid ah mooryaanta macawisleyda sidoo kale inqimaasi kale ayaa waxa uu ka hadlay weerarka ay ku qaadeen xarunta ku taalla degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ee ay ku laayeen mooryaanta macawisleyda
مدرسة مسلمين نائب محمد بن كبير شارع الثلاث قدام الشاحة قدام الشنقلات برسنت مثلا أنا أفضل إستاذ حاطو نفس صنع أنا أنت كلا بيسا كان بناك بناك والجاتين مثلا جريش أن فاكدة قوة الدوانات مد أجرك كل آلين مد مراح كل آلين مد كيراح كل آلين مركيو أمي دواها وبطابها مثلا marka ilaahay tabaaraka watacaala maynu waafajin in ka dhaawagaas inu dhamaastirno waana haddana unu kula yaraynin dhismi yeelahaayeen haddana muslimiinta eergara haweerada taas iyo haweeradana dhaban diidana tabaaraka watacaala ilaahay tabaaraka watacaala iyo haddana maydaka jira dhismii murtadiinta laha oo dhaawagayo qadaanaya in murtadiin mujaahidiinta ka dhaawan mid ka mid a dhakhaatiirta ka soo jeeda bariga gobolka hiiraan oo asiga qudhii soomoryaanta macawisleeda ka tirsanaa kuna daweynayay dhismahan ku yaala magaalada muqdisho ayaa la xaqiijiyey in uu halkaa ku dhintay shalay gelinkii dambe markii dagaalka ugu xoogan uu ka socday dhismahan ku yaala degmada cabdicasiis oo markii xarakada shabaab almujaahidiin ciidamadeedu ay galeen ay soo weerareen kuwa dowladda federaalka ah ayaa gidaarada dhismaha ku dhow waxaa ku gambanaa qaar ka mid ah ehelka mooryaanta la leynayay haweenay ka mid ah ehelada mooryaanta la beegsaday ayaa saxaafadda la hadashay macmuusley ahaayeen waa soo dhaawacmeen gobolka kusoo dhaawacmeen iyokii soo dhaawacaa kadaba imaada ilaa hadda warkama helin banaanka le iska tuurina ilaah guunaas macaqaadika wuxuu noo soo yiriyaa noo imaanay gaalo ummadda inay dhammeeda ku durto ilmaanina ku buuxo ilaa haddana waxa lasoo badbaadiyey doctoorkii ugu muhiimsanaa ilaa haddana dadka dhan in kastay muhiim wada yihiin way nooga wada maqanyihin ilaa haddana banaanka tuuranaa xabaddana way ka dhacaysaa maxaad war uga haysaan marka dadka gudaha ku jira waxbana hadda ilaa hadda warkama helin banaanka le iska tuurina ilaah guunaas macaqaadika wuxuu noo soo yiriyaa noo imaanay ma arkin ilaa hadda dad badanaa iigu jiro laakiin ma arkin dadkii kusoo waxaa yeelilooba dhaawacyo u badnaa in kulleyto marka hore dhaawacay ahaayeen ilaa haddana ma aqoon macmuusley ahaayeen waa soo dhaawacmeen gobolkii kusoo dhaawacmeen iyokii soo dhaawacaa kadaba imaada iyagoo dhaawaci ku jireen al-shabaab soo weereen
ilaa hadda xabaddu waa dhucuysaa ilaa haddana wax war lagama haayo ilaa hadda wax ka soo baxay ma arkin wallaahi ilaa hadda xabaddu waa dhucuysaa waaba ilaa hadda bannaanka isku tuurina waxa samayna ma naqaan haweenay ku magacaaban guddoomiyaha degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa iyaduna waxay ka hadashay weerarka lagu qaaday horyaanta macawisleyda maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysa soo marin meelaha jagboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa waxaa la xaqiijiyey inuu dhaawac yahay taliyaha ciidamada gaarka ee haramcad la yidhaahdo ninkaa oo lagu magacaabo fanax marka laga soo tegay magaalada muqdisho bariga gobolka hiiraan oo ah halkii lagu soo dhaawacay mooryaantan ayaa si weyn waxaa looga hadal hayaa dhacdadan waxaana arrintani sii labaliixaadisay cabsida ay qabaan macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka kol haddii goobihii qarsoodiga ahaa ee la isku daweynayay xarakada shabaabul mujaahidiin lagu arkayo iyadoo madaxyada ka tooganaysa kuwii ay horay u soo dhaawacday iminka mooryaanta macawisleyda iyo dhinacyada kale ee soo qaaday dagaalka ka dhanka shareecada islaamka waxay isweydiinayaan halka lagu badbaadi karo haddii dagaaladaas kale uga dhaawacanto jasaaka allaahu khayran cabdulaahi yaasin jaamac ayuu kaasi ahaa odayaasha gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyay weerarkii shalay lagu dhaawac tiray maleeshiyaadkii macawisleeda ee ciidamada mujaahidiinta ku soo dhaawaceen gobolka hiiraan maxamed daahir cali sooweya warkaas inoo faahfaahinaya xilli inqimaasiyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarun qarsoodi ah oo ku taala degmada cabdilcasiis oo lagu daweynayay macawisleyda ku dhaawacmay dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayaa odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan waxa ay soo dhoweeyeen howlgalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan macawisleyda axmed cismaan oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo la hadlay idaacadda alfurqan ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ku farxeen khasaaraha dhabarka loo saaray macawisleyda hiiraan oo uu sheegay in dhibaatooyin ay ka geysteen gobolka adeer annagaas weerarkaas waa midaan ilaahay uga mahad celinayno weerarkaas wuxuu ku soo aaday wakhti ku habboon waa cadow ilaahay oo ka duulaan badan ama ka khatar badan cadowga duulaankaah gaalada caddaanka ah soo duushay madow iyo cadba leh waa niman ka shar badan waana ilaahay maadis maanta in mujaahidiinta gacantooda dheero ay gaartay waana filayna insha allahu maalin maalmaha ka mida inay gaari doonto waana wax ummadda muslimiinta inta ahlu tawxiidka ay ku qalbi qabowsadaan waana cadow ilaahay ummadda ka reebay axmed cismaan ayaa fariin u diray macawisleyda kale ee ku sugan gobolka hiiraan isagoo sheegay in weerarka shalay uu ka dhigan yahay in meelna aysan ku badbaadi doonin mujrimiinta dhibaatooyinka ka geystay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan leeyahay intaan allaydi qaban ay ka soo dheereeya ka soo fogaada ka tooba keena gaaladana ka hara murtadiinta ka hara diyaaradaana nolodiima ahan waxaad ilaahay ka soo noqda haddaa toobada idiin furan tahay haddii kale da- ga- waad aragteen xamar caasimada dhexdeeda meeshii ugu amniga badneed ayaa murtadiintiina ku badbaaday wayso lagu gumado madaxyada looga jaray mid baadiya jooga oo oo dhul miyiya jooga siduu ku badbaadi lahay asagoo ha sheega mugada waxuu gelayaa waxaan leeyahay galad gashaan idiima harsana makaan idiima harin kasoo laartaan idilaahay gaalada haddaa dhowdiina si kastaba ha ahaatee dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad qorshaysan waxay ku ekeeyeen dhismo ku yaala degmada cabdilcasiis oo lagu daweynayay saraakiisha iyo ciidamada macuusleyda ah ee ku dhaawacmay dagaalada ka socda gobolka hiiraan weerarkaasi oo sidii loogu talagalay u dhacay ayaa fajiciso ku noqday madaxweynta macuusleyda oo sida muuqata mujaahidiinta al-shabaab ay go'aansadeen inay ku beegsadaan meel kasta oo la geeyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaano ka tirsan dhulka n f d iyadoona dhanka kale faahfaahin laga helayo shan iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka bangaraaf ee uu maraykanku ugaarto oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay deegaanka qaycad ee mudug haashim ayaa wararkaas soo jeedinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka qaycad ee gobolka mudug halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamo huwan ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidamada dowladda federaalka gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey toban ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay shan iyo toban kale ciidamo huwan ah oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaal ka waday deegaanka qaycad ee gobolka mudug waxaase weeraro toosa kala hortegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidamada weerarka soo qaaday maalmihii lasoo dhaafay ka dhintay tobannaan askari halka ay ka dhaawacmeen tiro intaa ka badan ciidamadan oo isku haleynayay diyaaradaha maraykanka oo duqeyn geysanayay ayaa weerarada ku soo qaaday halka balse taasi kama hor istaagin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay duulaanka ka hor tagaan islamarkaana khasaare culus dhabarka u saaraan ciidamadan kusoo duulay deegaanada nabdoon ee lagu maamulo shareecada islaamka dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe weerar culus ku qaaday fariisin askarta kenya ay ku lahaayeen deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafay ee gobolka mandheera halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo kenyaati ah kaas oo ku yaala deegaanka jambi oo asna hoostaga degmada raamo ee gobolka mandheera ee dhulka n f d waxaana sidoo kale kenyaatiga halkaa lagu gaarsiiyey khasaare culus ciidamada kenyaatiga ee ku sugan dhulka muslimiinta ay xoogga ku haystaan ayaa la kulmaya weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana arrintaas walaac fara badan ka muujiyey dowladda kenya oo ciidamadeedu markii hore ay gudaha u soo galeen waddanka soomaaliya hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan ka soo saaray duulaanka saliibiga ah oo ay shisheeyahay dabadhilifyadooda ku soo qaadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya maxamed cali aadan ayaa warkaas faahfaahinaya mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta tandiimka alqaacida ayaa baahisay bayaan ciwaan looga dhigay xamlada saliibiyadda ah ee lagu soo qaaday dhulka muslimka ah ee soomaaliya waxaana looga hadlay duulaanadii ugu dambeeyey ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee ku hoos jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo ay dowladda federaalka iyo isbahaysiga caalamiga ah ee uu maraykanku horboodayo ay doonayaan inay ridaan nidaamkaas islaamiga ah bayaanka oo kusoo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiriishka ayaa isdultaag kooban ku sameeyey hadafka laga leeyahay xamladan saliibiga ah ee ay shisheeyaha iyo kuwa la jira kusoo qaadeen dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka qeybaha hore ee bayaanka waxaa lagu caddeeyey in dhagarta uu cadowga had iyo jeer usoo mareego ummadda muslimka ah ay tahay mid soo jireen ah balse dhagartaasi ay mar weliba ka hortagaan mujaahidiinta difaacaya khayraadka iyo dhulalka muslimiinta ee ay shisheeyuhu doonayaan inay boobaan bayaanku waxa uu caddeeyey in muddo qarniyo ah uu soo jiray duulaankan saliibiga ah ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta balse soo duulayaashu aysan marnaba ku liibaanin xaqiijinta hadafkooda islamarkaana ay qalqalgeliyaan amniga iyo kala dambeynta ka jirta wilaayaadka islaamiga ah si kastaoo ay ciidan isugu soo ururiyaanna aysan soomaaliya ka gaari doonin wax aan ka ahayn wixii afghanistaan ay ka gaareen oo kale caaqibaduna ay ku dambeyn doonto guusha islaamka iyo ehelkiisa sidaba uu allah subxaanahu watacaala ballan qaaday سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
arrimaha uu bayaanku tooshka ku ifiyey waxaa ka mid ah in zaman kasta safka gaalada soo duushay ay biiriyaan kuwa innaga inaga dhashay islamarkaana sheeganaya inay muslimiin yihiin balse ka fog diinta islaamka kuwaasoo dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda baylah uga dhiga shisheeyaha soo duulay kuna bedelanaya sandareerta yar oo ay ka helaan asyaadooda shirkii dhowaan ay madaxda afrikaanka ah islamarkaana ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ku yeesheen magaalada muqdisho ayuu sidoo kale soo hadal qaaday bayaanka kasoo baxay hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuuna bidhaamiyey in tani ay muujinayso fashilka xamlada suhuyo saliibka ah ee lagu soo qaaday dhulkan muslimka ah ee soomaaliya iyo inay ku boogadhayaan musasalka faashilka ah iyo dhabarwareenka ay isbahaysigan saliibiga ah kala kulmeen inay ka taqalusaan islaamka iyo ehelkiisa qaybaha dambe ee bayaanka hogaanka mujaahidiinta alqaacida ayaa baaq loogu diray shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamiga ah waxaana lagu yidhi waxaan dhammaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo qabaa'ilkiisa dulmidiidka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagaan wiilashooda mujaahidiinta ah ee ay ku garteen ka runsheegidda difaaca dhulka awowayaashood islamarkaana udubdhexaad u ah jaceylka islaamka fidinta cadaaladda iyo amniga sarreeya ee ka jira goobaha ay mujaahidiinta maamulaan taasoo ay sii dheer tahay la dagaalanka madaxda dagaal oogayaasha ee faasidiinta ah ee ka ganacsada dhiigga ummadda iyo murtasaqada saliibiyiinta ah waxaana sidoo kale ummadda muslimka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagto guud ahaan islaamka iyo ehelkiisa si gaar ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgamaya soomaaliya iyo geeska afrika ayaa lasii raaciyey gabagabada bayaankan kasoo baxay hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida islamarkaana ay baahisay mu-asasada asaxaab tafaasiil intan ka badan oo ku saabsan bayaanka kasoo baxay hogaanka mujaahidiinta alqaacida waxaan dhagaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida insha allah
warka dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wadayaasha mootobajaajka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwanna way ku qabaan askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada muqdisho mahad cubayd ayaa warka soo jeedinaya dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka mootobajaajta oo xamar aada ugu soo badanaysa ayaa maalin weliba dhibaatooyin kala duwan waxay kala kulmaan ciidanka dowladda federaalka dhibaatooyinkaas waxaa ugu waaweyn dilalka loo geysanayo oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalka waxaana usii dheer waxyaabo kale oo uu ka mid yahay dhacayo liifka qoriga oo lagu garaacayo qaar ka mid ah darawallada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey dhacdooyinka qaar oo ay la kulmeen askariga istaagka dhahay an marka uma malaynayn inuu aniga haysto askariga xooga meesha uu soo galay mehardo iga dharbaaxay anigoo imaaday waa xoogaho wuu i handade waa dharbaaxshi waxa ugu dhufte markaasaa askar kalaa gadaal ka soo qaylisa ee dhaheen waraa siiriyaan waa ka daa siiriyaan waa ka daa marka aniga ciilaa la aamusay marka waxaa la waxaa lasii ciishooday askariga iima daanin soomaali ahaan iima si daanin siiraan ahaana ii daa markaasa waxaa dareema waddanka qofka soomaaliga iyo qofka kale oo jinsiyadda kala wato wallaahi inay same aysan ahayn
wiilashii baahidaas wax kusoo laqalda markii hore markii la wadaayo markay waddanka imaadeenna la siinin xuquuqda ay lahaayeen waa dareemi kartaa waxay sameynayaan maalin walbana waa aragnaa anaa hadda kula hadlaayo isgoyskaa maraayo ciyaal eritriya markay soo maraan oo dharka eritriya ah arkabo wallah waa cabsadaa askarta dowladda federaalka ayaa maalin weliba dila dadka shacabka ah ee ku nool muqdisho waxaana ugu badan dadka ii toogtaan wadayaasha mootobajaajta
warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa